bulshada ku nool deegaanada quraac leh, Cali Bohol iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Mudug ayaa wajahayo xaalado biyo yari oo ka jira qaar ka mid a deegaanadaasi. Dadkan oo u badan xoolo dhaqata ayaana haysan ceel ay biyaha ka cabaan halka hadda ay ku nool yihiin biyo laga keeno meelo fogfog oo waqti badan qaadanaysa in biyo laga keeno. Gudoomiyaha deegaanka Ceel Dibir Xasan Cali Xasan ayaa sheegay in dadka deegaanka ay wajahayaan xaalado kala duwan isagoo ugu baaqay in gurmad biyaha lala soo gaaro.
runtii waxaan kusoo aragnay xaalado ay u darantahay biyaha xaggooda ilaahay madan hadna siiyo walow dalku abaar kuwada jiraa waxaan rabaa inaan meeshaan baaq uga diro maadaama aan aragteen sawiradooda iyo barkadaha say yihiin iyo xooluhu say yihiin iyo kormeerka guud aad aan soo gudbinay waxaan ka codsanaynaa baaq u dira inaad eh, dhammaan hay-adaha ka shaqeeya gobolka mudug Qaar ka mid a qoysaskan ayaa ka waramaya baahiyaha biyo yari ee ka jira deegaanadan.
meeshan waxaa ka jira biyo la'aan ee, dayrtii hadda waa la ogyahay oo waa la waayey caalamkaa laga wada ogyahay markeeda kale meeshaan ma leh xulfan ma leh ceel biyoodna ma leh biyona waxaa noogu sokeeya meesha ceel oo ba- baabuurka oo konton qaadka ahi saddex boqol iyo konton uu biyaha uga keeno biyahaasi waxaan dad- dadkeenna meesha jooga biyo aan u etaan leenahay ama aan lacag u haysano oo biyaha aan meesha uga soo qaadi karna ma aha waxaa iyadaa ka codsanaynaa ilaahdaska iyo nu- iyo nabdoonada iyo haddii la dhameeyo doojayaalka waxaan ka codsanaynaa biyahaas haraarka ah waana dhibeen waa dhimeen waa u dadii biyo waana dhibeen iyadaa waxaan ka codsanaynaa haddii haddii ilaahay idinki oo macaani waa sidaas biyaha kale oo ceelkaana haddee xoolaha waxaa naga dilay oo caatada u sii hormariyey waa biyaha ay cabayaan oo dhanaan oo aad u dhanaan Xaaladda biyo yari ee ka jirta deegaanadan ayaa saameysay dadka iyo duunyada ku nool halkaasi.